galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa galab sabti ah shanta bisha sebteembar sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waa afartii galabnimo waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali com idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada idaacaddeenna galabta aad ku maal doontaan waxaa ka madaceed ciidamada jubbaland iyo kuwa sna ee dowladda soomaaliya oo howlgallo ay ka sameeyeen galbeedka jubbada hoose kaga saaray al-shabaab meelo ay kaga sugnaayeen isagana xabad xabado kaga ayaan ka qarxay baa dad adigu ilaa sagaalka qood ay ku dhinteen dagaalku marka khasaaraha guud ahaan waa shan iyo toban qofood inta annaga aan xaqiijinay ilaa sideed qofoodna way ku dhaawacan marka laga reebo mabiilo colaadeed ay jirto wax kale ma jiraan oo hadda dagaal hoo dhacay waxaad kaloo dhagaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dagaallo shalay ka dhacay deegaanka shabeelow oo hoos taga bacaadweyne oo ka tirsan gobolka mudug waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijyada hambalyada heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida iyo nuur xasan nuur
mahadsaned ibraahim sawirro lagu qaaday dayax gacmeed ayaa muujinaya in kuuriyada waqooyi ay waddo diyaargarow ay ugu jirto sidii ay u tijaabi lahayd gantaallo kuwa riddada dhexe ah oo ay ka tuuri rabto gujis ku sugan xeebaheeda xarunta daraasaadka istaraatiijiyadda iyo arrimaha caalamiga ah ee maraykanka ayaa ku warantay in sawirada la helay ay tusinayaan maraakiib dagaal oo dhaqdhaqaaq ka wada dekedda milatariga kuuriyada waqooyi ee simpo kuuriyada waqooyi ayaa bishii oktoobar ee sanadkii hore sheegtay in ay ku guulaysatay tijaabada gantaallo ay ka tuurtay gujis ay ugu magac dartay bugguk song saddex taasoo qayb ka ahayd gantaallo baalistig ahaa oo ay tijaabisay kuwaas oo ay ku sheegtay inay ku difaacayso dhulkeeda hindiya iyo shiinaha ayaa sabtida maanta ah sheegay in ay ku heshiiyeen yaraynta xiisadda ka aloosan xuduudaha ay wadaagaan kadib kulan ay yeesheen wasiirada gaashaandhigga labada wadan ee uga awoodda badan aasiya labadan wadan ayaa bishii juun ee sanadkan kordhiyey ciidamada ka jooga xadka buuraleyda galbeedka himalaaya kadib markii ay iska hor imaad labada dhinac dhex maray ku dhinteen ugu yaraan labaatan askari oo ka tirsan milatariga hindiya shiinaha weli ma soo bandhigin khasaaraha dhankiisa soo gaaray wasiirka difaaca hindiya rajnaas siin iyo dhiggiisa shiinaha jenaraal wey fangey ayaa xalay isku arkay shir ka dhacay magaalada moscow kulankaas ayaa noqday kii ugu horreeyey oo ay saraakiil sare oo labada dhinaca si foolka fool ah isaga hor yimaadaan tan iyo markii ay labada wadan iskula dhaceen xadka wasiirka gaashaandhigga hindiya ayaa sheegay maanta in labada dhinac ay hadda ku heshiiyeen in aanan la qaadin tallaabo uga dari karta xaaladda ama ficil qasi kara xaaladda xuduudaha labada wadan saraakiisha dalka bangaladesh ayaa sheegay in ugu yaraan koob iyo toban qof ay dhinteen kadib qarax loo malaynayo inuu gaas sababay uu ka dhacay masaajid ku yaala magaalada caasimada ah ee dhaka maqribnimadii xalay wargeeska dhaka tribune ayaa ku waramay in qaraxa oo dhacay xilligii salaada maqrib ee xalay ay sidoo kale ku dhaawacmeen ilaa iyo lix iyo labaatan qof dhaawacyada ayaa la dhigay isbitaalka sheekh xasiina taliyaha ciidanka saldhigga booliska fatuula casaam xuseen ayaa sheegay in dhibanayaasha qaraxa uu jirkooda gubtay boqolkiiba lixdan ilaa boqolkiiba toddobaatan ugu dambeyntiina golaha difaaca iyo amniga dalka suudaan ayaa maanta ku dhawaaqay saddex bil oo xaalad deg deg ah kadib markii ay sagaal iyo sagaashan qof ku dhinteen fatahaado sanadkani ku dhiftay dalkaasi suudaan sidaasi waxaa ku warantay wakaaladda wararka suudaan ee suuna wasiirka shaqaalaha iyo horumarinta bulshada liinaa sheekh ayaa sheegtay in daadadka sanadkan ay sidoo kale ku dhaawacmeen lix iyo afartan qof halka in ka badan nus milyan qofna ay khasaaro xoog lahi ka soo gaadheen rababka suudaan sanadkan ka da-ay ayaa ahaa kuwii ugu badnaa tan iyo sanadkii kun iyo sagaal boqol lix iyo afartankii weli waxaa laga cabsi qabaa inay da-aan roobab kale oo hor leh oo khasaaro culusna sababi karo dhegaystayaal warkii dunida waa naga inta
aad buu u mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo warka dunida nala socodsiinayey halka aad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imanaysa washington aynu ku bilownay ciidamada dowlad goboleedka jubbaland kuwa dowladda federaalka iyo ciidamada kenya ee qeybta ka ah amisom ayaa afar iyo labaatankii saac lasoo dhaafay howlgallo ay ka wadeen deegaano ku yaala galbeedka gobolka jubbada hoose waxay maleeshiyaadka kooxda al-shabaab kala wareegeen deegaanka janaay cabdalla oo lixdan kilomitir dhanka galbeed uga beegan magaalada kismaayo howlgalkan ay ciidamada huwanta ah ku qaadeen deegaanka janaay cabdalla ayaa waxaa ka dhashay khasaaro kala duwan oo soo gaaray maleeshiyaadkii al-shabaab ee ku sugnaa deegaankaasi iyo sidoo kale ciidamada wada socday haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dagaalkaas ayuu wariyaha v o a khadar maxamuud xareed waxa uu ka waraystay taliyaha guud ee ciidamada dowlad goboleedka jubbaland genaraal aadan maxamuud ibraahim aadan koojaar
shalay oo taariikhdu ay ahayd afartii bishii sagaalaad laba kun iyo labaatan ciidamada dowlad goboleedka jubbaland gaar ahaan sida gaarka u tarabalana ee daraawiishta waxay deegaanka jaha cabdalle oo ay ka horeeyeen nimankii halaawayaasha ah oo gacanta ku hayay meeshaana sidaad u ogtahay waa meel muhiim u ah al-shabaab ayay ahayd waa marinka isku xiraa gobolada jubbada hoose jubbada dhexe gedo shabeellada hoose shabeellada dhexe iyo gobolada dhexe sida hiiraan iyo maaragtay goboladaas dhexe oo dhan waa meesha marinka u ah ay iskaga gudbaan marka ay maaragtay u socdaan xagga goboladaas kale markay u socdaanna waa meeshay ka gudbaan xagga jubbada hoose markay u socdaanna waa meeshay ka gudbaan gudaha kenya markay u socdaanna waa meesha ay ka gudbaan isla markaasna waxay u leedahay muhiimad dhaqaale oo waxaa ka soo geli jiray dhaqaale fara badan maadaama waddadu ay tahay waddaha albawlaha oo isku xidha laga bilaabo degmada kismaayo dekeda kismaayo ilaa iyo degmada ceelwaaq iyo gobolka gedo ay uga sii gudbaan gaadiidku maaragtay dowladaha deriska sidaa darteed baa waxay ka heli jireen dhaqaale aada u fara badan bay ka heli jireen marka si iyadoo aan maaragtay wax isaakacaabina aan lagala kulmin ayaa gacantooda laga saaray ciidamada dowlad goboleedka jubbaland laakiin taliye wararka aynu ka helayno janaac cabdalla waxay sheegayaan in shalay saddex askari oo ka tirsan jubbaland ay ku dhaawacmeen halna uu ku dhintay arrintaas ma jirta sidaad og tahay al-shabaab wax iska caabina oo ay ciidanka kala hor yimaadaan ma jiro awood iska wax caabineed oo ay leeyihiinna ma jire waxoodu waxa weeye waa miino ay maaragtay dhulka ku aasaan oo ay maaragtay dadka ku waxyeeleeyaan iyo qarax isniidaamina sidaa darteed arrintaas waxay ku timid miino ay dhulka ku aaseen bay ku timid marka arrintaas waa ma ahayn wax iska caabina waxa ay qarax miino ayuu ahaa arrintaas marka ma ciidamadiina jubbaland oo keliya miya mise ciidamo kale oo kenya amisom ayaa idinku weheliya howlgalka waxaan u weheliya waxaa weeye ciidanka dowladda federaalka ee sne iyo jubbaland iyo saaxiibo kaleo aan leenahay laakiin amisom waa nagu soo biiraysaa weli hadda maysan qayb hadda hadda shaacadale joogitaankan hadda qayb kamaha laakiin way nagu soo biiri doontaa insha allah waxaa kaloo wararka aynu ka helayno ay sheegayaan in ceel bam ama miino lagu xiray uu qarxay halkaana uu askari jubbaland uga geeriyooday ma jirtay arrintaas arrintaas ceelku wuu jiraa laakiin wax hadda geeri ah oo jira iyo wax dhaawaca oo jira midna ma jiraan laakiin ceelka way qarxiyeen waana maaragtay waxay ku qarxiyeen waa shalay weeye ceelkaas waktigii ay qarxinayaan waktigii gacantooda laga bixinayay meesha oo ay ka baxayeen ayaa si aan loo isticmaalin ceelkaas ilaan awalba ma aysan wax araxana iyo wax manaxdina iyo wax danqashaa dadka maysan haynin si ay dadka ay maaragtay usii dhibaateeyaan awalba dhibaatadii ay ku hayeen ay usii xoojiyaan baa ceelkii xoolaha iyo dadkii ay isticmaalayeen ay ka cabiyeen bay ceelkii bay qarxiyeen dhaqankooda dhaqankoodayna kamid tahay marka dhibaatadii ay dadka ku hayeen unbay sii laba jibaareen marka howlgalkan aad kula wareegteen janaac cabdalle muxuu uga duwan yahay howlgalladii hore berigii hore waad tegi jirteen waad kasoo laaban jirteen hadda kan muxuu uga duwan yahay
howlgalkana wuxuu uga duwan yahay howlgalladii hore lagama soo laabanayo janaac cabdalla waa sida loo tegay waxaana howlgalkan talagalkiisu yahay in degmooyinka hortaana laysu furo degmada madowga kismaayo kismaayo dobley isla markaasna maaragtay la horeeyo meelaha kale ee gacanta dowladda ka maqan sidaa darteed uu ka duwan yahay howlgalladii hore marka ma ma ma janaac cabdalla ayaad ku egtihiin mise meelo kale ayaa idiin qorshaysan inaad tagtaan Me- meelo kale noo qorshaysan inaan tagno insha allah hadii laydhaado marka hadda xaalka waasee maanta janaac cabdalle alshaacla tacdalle aad buu u degan yahay dadka shacabkiina si wanaagsan bay usoo dhaweeyeen ciidamada isla markaana imaatin ka yimaadeen way ku farxeen waxaana rajaynaynaa insha allah haddii la yidhaahdo in adeegii ay bulshadu u baahnayd oo dhan in la gaarsiin doono haddii la yidhaahdo waxaa jira in inta udhexaysa e, e, kismaayo ama janaac cabdalle ama afmadow iyo janaac cabdalle ay al-shabaab ka arrimiyaan marka maxay macnoo leedahay inaad tagteen e, janaac cabdalle inta udhexaysa kismaayo iyo janaac cabdallena ay go-doon tahay oo al-shabaab ay joogaan meelaha aad sheegaysid oo dhan kulli waa laga nadiifinayaa waana laga sifaynayaa waana la isu furayaa sida aan kuu sheegay degmooyinka kismaayo afmadoob iyo dooble inta waa la isu furayaa inta u dhaxaysana waa laga sifaynayaa insha allah hadii la yidhahdo kooxahan khawaarijta ee, argagixisada insha allah hadii la yidhahdo taliya waa mahadsan tahay aad baa umahadsan tahay xareed kaasi wuxuu ahaa taliyaha guud ee ciidamada dowlad goboleedka jubbaland genaraal aadan maxamuud ibraahim aadan koojaar oo u waramayay wariyaha v o a khadar maxamuud xareed
waxaa soo kordha khasaaraha ka dhashay dagaal shalayto ka dhacay tuulada shabeelow oo ku dhow deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug ugu yaraan shan iyo toban ayay dhimashadu gaaraysaa siddeed qof oo dhaawacana waa lasoo wariyey wariyaha v o ee gobollada dhexe uga soo warrama cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa xaaladda shabeelow iyo dagaalkaasi waxa uu ka waraystay guddoomiyaha bacadweyne axmed daahir macalin cabdulaahi walaale shabeellow maanta xaaladeedu way degan tahay kadib shalay markii dagaal faraha laga gubtay ka dhacay marka ay xaaladeedu way degan tahay hadda bacdiweyne way waxa weeye way hoos timaadaa laakiin bacdiweyne waxay u jirtaa dhowr iyo labaatan kilomitr marka shale- shabeellow xaaladeedu way degan tahay maanta
ee, dagaalkii shalay dhacay ee aadka u xoogganaa sida aad noo sheegtay ee wakhtiga badan socday khasaarihii dagaalkaa ka dhashay maxaa ku soo aruuriseen markay noqoto ee, dhinaca dadka deegaanka
walaale dad fara badan baa meesha dhibaata ku gaartay dadkaasi waxay u badnaayeen dad maaragtay ay ku kacday baal maaragtay qori sidana xabad yani xabado kaga ayaan ka qarxay baa dad adigu ilaa sagaalka foori ku dhinteen dagaalku marka khasaaraha guud ahaan waa shan iyo toban qofood inta annaga aan xaqiijinay baa ku dhimatay sagaalkaasi laakiin faraxaas qoriga xabadda sanadkaa faraxdada aabishay marka ilaa shan iyo toban qofood aa kudh- aa ku dhimatay ilaa toba- sideed qofoodna way ku dhaawacmay dagaalkii shalay dhacay kadib ma jireen wax hadda ee dagaalaha oo dhacay
ma ma jirin ma jir wax dagaalahoo dhacay ma jiraan marka laga reebo in dhiilo colaadeed ay jirto oo ay dadkii beediiladii iyo dhibaatadii iyo ee, colkii meesha ugu yihiin ay u taagan yihiin wax ka- kale ma jiraan oo hadda dhi- dagaalahoo dhacay
dhinacyadii dagaalamay ee hadday noqon lahayd maleeshiyaadkii shabaabka iyo dadka deegaanku welima waxay isku hor fadhiyaan goobihii lagu dagaalamay walaalle dee yaa kala qaadaya wax kala qaadaya ma jiraan ayaguna dee markii hore ay- waxay kusoo talagaleen dadkaas naftooda iyo maalkooda ay banaysteen nimankaas khawaarijta ah, inay naftooda iyo maalkooda la wareegaan dadkuna markay arkeen arxilaawayaal inay yihiin waxay ku talagaleen inay iska difaacaan naftooda iyo maalkooda inta qof ay ka nooshahay ayaguna inay iska difaacaan ayay ku talagaleen marka dee cid kala qaadaysa oo hadda maanta awood ula oo annaga qaadayna lagi ma jirto
ee, ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa dowladda hadday noqon lahaayeen ee qeybta kow iyo labaatanaad iyo guutada danabba ee, deegaanadaas ayay gaareen ee, gurmadkaa idin yimid bal ee, haddaad inooga warantid xaaladiisa iyo ee, sida hadda deegaanku yahay
xaqiiqatan walaale ee, mararka qaar waxaad moodaa inay sheeg yihiin baragaas iyo hadda nimanka aan sheegaynahay sababta waxay tahay ee, inta badan nimankaani shabaaba meesha waa lagu ogyahay hadday dowladda federaalka tahay iyo hadday dowlad tahay inta way ku ogyihiin ee, sababta hadda dadkan ay u waynayaanna waxayba u badan tahaba ee, in ay tahay ee, aano ay iyaga yacni ku aanaynayaan marka lama oran karo waxa weeye annaga hadda kolley dagaalkani wuxuu socday ilaa shan saacadood muddo ka badan socday waxaa la dirirayeen haddanka shacabka ahay ahayd dagaalkii markuu joogsaday dee ninkii yimid waxaad moodaaba in aan hadda aysan qofka nafteeda aysan ku qanci karin in gurmad u yimid kolley waxa weeye wax nabad bay meesha u baahan tahay waxa weeye uma baahanaa qofku inay timaado kaliya waxaan oran karnaa marka dadka hadda gurmudka noogu yimid way fara badan yihiin laakiin anagu u qaadan mayno hadda in yani nimankaas ay la dagaaleen qofkii tirin waxaan u qaadanaynaa qofkii xaqiiqo ay ka tahay inay la dirirto oon aragno waan u qaadanaynaa inay dagaalkooda nimankaas la dirirayso
ciidamada idin yimid iyo xerada ciidanka qeybta kow iyo labaatanaad ee ku taalla duleedka degmada bacaadweyne ma jiraan wax gacan ah oo aad ka hesheen ilaahi hadda
walaalla wax aan ka helnay annagu dadkeena waxay u baabi'eenba oo loo laayay oo loo dilay waxa weeye waxaa u badan xeradaas iyo ciidamadaas nimanka oo meeshaas ka samaystay xerada waxaanan hadda ku caddaynayaa inaan cid shacabkaas aan ahayn oo meeshaas ku dhimatay ama ka dagaalantay aysan jirin waxa weeye qof hadda dagaal ka timi dagaal markuu dhamaado qofkii timidna waxaad moodaa inaan hadda wax hadda yani macno weyn ay korriday aysan jirin sidaan kuu sheegay xaqiiqatan meeshaas dagaalka ka dhacay dad shacaba iyo al-shabaab ku dhex maray dadkii shacabka ahaa way ku dhinteen way ku dhaawacmeen qofkii yani ku dhimatay ku dhaawacantay marka waxay caddeyn tahay inaan cid kale aysan meeshaas dagaalkaas ka gelin
dowlad goboleedka galmudug oo deegaanada ka arrimiya ma jiraan ilaa iyo hadda waxa idinka soo gaaray hadday noqon lahayd kaalmo bini-aadinimo iyo gurmad ciidanba
ma maya ma jirto hadda ka hor way jireen ciidamo yimid oo laaftay oo wax yacni waxbaan qabanaynaa la yiri hadda ka hor laakiin wax qabad rasmiya oo annaga aan ka haynahay ma jirto haddii ilaahay idmo waxa weeye annaga waa isku tashanay waxaan ku talagalnay inaan iska difaacno cadowgaas laakiin annagu hadda cid aan weli wax ka haynahay ma jirto ugu dambayntii xaaladda hadda haddaad nala wadaagtid marka aad fiirisid deegaanku ma dagaal huraa mise xaaladdu way degan tahay
maya waa dagaal mahura weeye nimankaasi waxa weeye niman nafteenna iyo maalkeenna banaystay weeye waxa weeye annaguna waxaan u taagannahay inaan nafteenna iyo maalkeenna annaguna ayagu meesha ay jannada ka raadinayaan annaguna ayaga aan ka raadino waxaa xaqiiqo ah annaga inay tahay cidda maanta ilaahay aduurma jannada gelaysaa nafteena iyo maalkiiyo nagu haystaan waxa weeye marka waxaan kuu sheegayaa walaala ugu dambaynta midda aan sheegayaa waxa weeye cid allaale ciddii wax ka qaban karta waan kusoo dhaweyneynaa insha allahu tacaala nimankaas dadkaas masaakiinta oo reer baadiyaha naftooda iyo maalkooda banaystay insha allahu tacaala wayna iska difaaceen wayna ku mahadsan yihiin kaasi waxauu ahaa guddoomiyaha bacadweyne axmed daahir macalin cabdulaahi oo u warramayey wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq haatan kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka toddobaadkan waxaa muqdisho gaaray madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni iyo madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe iyadoo labadaasi maamul ay qaadaceen shirkii dhuusamareeb saddex ee lagu soo gabagabeeyey bisheenu kasoo gudubnay magaalada dhuusamareeb waxaana dhinacyadan oo magaalada muqdisho gaaray ujeedkoodu ay ku sheegeen in ay wadatashi la yeelanayaan madaxweynaha dowladda federaaliga ee soomaaliya oo ku aadan doorashada dalka soomaaliya ka dhici doonta hase yeeshee sida qorshuhu ahaa in xubnahaani kulan ay yeeshaan ayaana suuragalin waxaana jira weli kala aragta duwanaanshiyo dhinacyada ka dhexaysa oo qaarkood la sheegayo in ay soo bandhigeen shuruudo ku aadan ka qaybgalka shirka muqdisho iyo la kulanka madaxda dowladda federaalk soomaaliya oo laga hadlo arrimaha doorashooyinka waddanka soomaaliya waxaase jira kulmo goonigooni ay dhinacyadu la yeelanayaan xubnaha siyaasiyiinta ee ku sugan magaalada muqdisho oo ay ka midka yihiin xubnaha mucaaradka xildhibaanada iyo siyaasiyiin kale dowladda kenya ayaa toddobaadkan soo bandhigtay magacyada sagaal qof oo kenyaan ah oo la sheegay in ay maalgelinayaan kooxda al-shabaab dowladdu waxay sidoo kale sheegtay in ay hantida dadkaasi xanibayaan islamar ahaantaasina lagu eedeynayo inay maalgelin toosa ku sameynayeen kooxda al-shabaab iyo kooxda isis intuba inta badan dadkaasi ayaa la sheegay in ay ku dhaqan yihiin xaafadda islii ee magaalada nairobi oo soomaali aad u fara badan ay ka ganacsato ugu yaraan toban qof ayaa ku geeriyootay lix kalena waxaa la sheegay inay dhaawacmeen kadib dagaal dhex maray kooxda al-shabaab iyo dadka deegaanka kaas oo ka dhacay gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya toddobaadkan dagaalkan waxa uu bilowday jimcihii kadib markii maleeshiyaad hubaysan oo ka tirsan al-shabaab oo gacanta ku haysa qaybo ka mid a gobolka ay isku dhaceen dadka deegaanka shabeelow qiyaastii labaatan kilomitr dhinaca galbeed kaga beegan degmada bacadweyn oo sildhig u ah qeybta koy labaatanaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya xildhibaan cabdiqaadir siciid oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka deegaanadaasi ayaa v o a sharaxaad ka siiyey sida ay wax u dhexeen iyo dagaalka dhinacyada dhex maray dagaalku wuxuu ku bilowday nimankii shabaab ah ayaa soo weerareen dadkii deegaanka oo shacabka ah soo weerareen marka khasaare iyona howlo badanna way jiraan marka waa sidaas shabeellow agteedu ka dhacay walalle meel dhexe oo iyakana talis u ah annakana talisna waa dhexdooda ayay ilaaladu isku aragtay marka qolo walbaba gurmadkeediiy wacatay marka meeshaas dagaalku ka dhacay kaasi waxa uu ahaa xildhibaan cabdiqaadir siciid oo toddobaadkan v o a la hadlay golaha wakiilada ee somalilan ayaa toddobaadkan la horgeeyey xeerka doorashooyinka somalilan kaasoo muddo la sugayay guddoomiyaha guddi hoosaadka golaha wakiilada cabdulaahi balaki ayaa faahfaahin ka bixinaya xeerka doorashooyinka ee la horgeeyey golaha wakiilada doorashooyinka madaxtooyadu ay caddaato inaanay ku qabsoomi karin wakhtigii loo asteeyey arrimo farsamo awgeed ama arrin kastaoo ka baxsan xaaladda ku xusan qodobka saddex iyo siddeetanaad iyo labiyo afartanaad dastuurka jamhuuriyadda somalilan waxaa go-aan ka gaadhaya wakhtiga muddaxileedka la kordhinayo golaha guurtida jamhuuriyadda somalilan oo la tashanaya komishinka doorashooyinka qaranka farkadda saddexaad shaqaalaha dowladda iyo ciidamada qaranku dareejo kasta ha lahaadeene looma ogola inay ka qayb galaan ololaha doorashooyinka asxaabta iyo ururada sida hay-adaha garsoorka hay-adaha madax bannaan agaasimayaasha agaasimayaasha guud hay-adaha gars kamana mid noqon karaan xisbiyada iyo ururada hoggaankooda guddiyadooda fulinta golayaasha dhexe iyo xun xisbi way reeban tahay warqadda afraad shaqa kadegidda waxaa shardi ah in ay sidaa qoraal ku soo caddayso xafiiska ama hay-adda awoodda u leh caddayntaas kaasi waxa uu cabdullaahi balaaki guddoomiyaha guddi hoosaadka golaha wakiilada ee somalilan ciidamada ammaanka ee magaalada kismaayo ayaa howlgallo ay ku bartilmaameysadeen maanduuriyaasha xashiishka iyo khamriga toddobaadkan ka sameeyey xaafadda calanley ee magaalada kismaayo ciidanka ayaa howlgalkaasi kusoo xirxiray dad gaarayay ilaa iyo labaatan ruux oo lagu eedeeyey inay ka ganacsanayeen maanduuriyaashaasi qaarkoodna la sheegay inay isticmaalayeen gaashaanle warsame axmed geelle waa taliyaha ciidanka biliiska magaalada kismaayo ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgalladaasi ay toddobaadkan sameeyeen waxaan ka howlgallay kooxda qowlaysatada ee khamrada iyo xashiishka magaalada ku cabta ama keenta kooxdaas waa koox maskaxda biniaadanka la dagaalamaysa ama maskaxda magaalada kismaayo la dagaalamaysa qaban ilaa labaatan iyo qofaan soo qabannay oon gacanta hadda ku haynaa waxaan u gudbin doonaa bahda cadaaladda maxkamadaha iyo xeraaleynta hadduu lahaydno ayagaa maaragtay sharciga iyo broseska loo bahan yahay marin doona kaasi waxa uu ahaa gaashaanle warsame axmed geelle taliyaha biliiska ee magaalada kismaayo barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa dhegaystayaal tan iyo kulmi dambe nabadgelyo
haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaana si wada jira halkan uga soo jeedinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo nuur xasan nuur bukhaari
wacna wanaagsan dhegaystayaal mar kale waa barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale sida aad inooga barateenna barnaamijka waxaan idinkugu haynaa heeso la yaab leh weliba toddobaadkan heeso intooda badan ah heeso jacayl ayaan idinkugu haynaa waa way kala darayeysaa ma toddobaadkan toddobaadkan aad iyo aad bal dhegaystayaashana waxaan filayaa in ay ka heli doonaan warqadda ugu horeysa caash warqadda ugu horeysa ee toddobaadkan waa dhambaal hambalyo ah waxauu naga soo gaaray hooyo sacdiyo shariif nuur shariif cabdiraxmaan iyo hooyo shamso qalinle bare hooyo maryan qalinle bare faadimo maxamed isaaq waxay ku magac dheer tahay faadimo arlaadi iyo saygeedah ismaaciil j k marguus iyo caruurteeda khatare isaaq iyo saygeeda deeq shariif cabdinajiib mawliid iyo xaaskiisa nuurto shariif cabdicasiis shariif cabdulaahi shariif daynabo maxamed sha baa lasoo qoray marka ma shariif baan dhahaa mise sheekh baan dhahaa marka daynabo maxamed ama waa shariif ama waa sheekh midkuu yahay dadkii soo qoraa garanaya iyo saygeeda iyo caruurteeda iyo guura iyo sheekh isaaq iyo maxamed nuur iyo amiira sha isaaq baa layidhi marka ma shariif isaaq baa mise waa sheekh isaaq marka bal aan shariif u akhriyay toddobaadkan dhambaalkan toddobaadkii hore uu soo maray sheekh baan u akhriyay toddobaadka waxaan u akhrinayaa nuuro shariif marka kii saxa hadduu toddobaadkii hore sax ahaana kaasay qaadanayaan hadduu toddobaadkan sax ayaana kanaa la qaadanaya marka waa amiiro shariif isaaq aan u qaato iyo barkaana shariif isaaq iyo maymuuna shariif isaaq iyo maxamed nuur sheekh isaaq iyo hoyo taqila sheekh maxamed xasan barkaan iyo samsam axmed abukor iyo xasan axmed abukor iyo mune axmed abukor iyo aamina axmed abukor iyo hibaaq axmed abukor iyo xaajiyo shariif abukor iyo cabdinaasir shariif dhammaan reer sheekh isaaq iyo dhammaan reer shariif nuur shariif cabdiraxmaan dhammaan reer faadumo xanshi baa layidhi iyo dhammaan reer axmed abukor waxay dhammaantood iyagoo isku duuban tahaniyad aroos hawada u marinayaan maxamed sha baa layidhi markaa ma shariif isaaqba mise waa sheekh isaaq waxaa layidhi maxamed sha isaaq sha maxamed iyo marka aan iraahdo maxamed shariif isaaq sheekh maxamed ama maxamed sheekh isaaq sheekh maxamed iyo nasre maxamed mooge oo meherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa iyo sidoo kale xasan shariif isaaq sheekh maxamed iyo jaaliya shawful sheekh cabdiraxmaan oo meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho waxay leeyihiin isku waaro noqda kuwii rabi uu kala siiyo wiil iyo caano gabar iyo canuura waxaan ka cudur daaranay mar haddii sha lasoo qoro isla markaasna aadan ogeyn shada waxaa loola jeeda ma shariif baa ma sheekh baa marka ti aniga haddii lasoo qoro sheekh baan u aqriya sidaasaan u aqaanaa marka haddii shariif laga wada haraalle ahaadaan oo ha u qaataan
sida saxda caasha ee af soomaaliga inta maaragtay aan ka naqaanay shacda waa shiiq oo lasoo gaabiyey shariif ma gaabsamo marka haddii shariif laga wado waxaad leedahay shariifkoo dhammaystiran ha lasoo qoro aad iyo aad shariif waa dhammaystiran yahay ma gaabsana kolley dadka macalimiinta kuwa af soomaaliga naga yaqaan laakiin sha sheekh ayaan aniga dabcan u aqaanay sheekh lasoo gaaraywaata dhambaalka xiga dhinacaaga nuro dhambaalka dhankayga ugu horreeya caasha waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah sacdiye isaaq dhurre iyo nimco isaaq dhurre nadiifo isaaq dhurre iyo nuurto isaaq dhurre dhuul isaaq dhurre iyo shamso isaaq dhurre ibraahim isaaq dhurre nuur isaaq dhurre waxaa kaloo ku jira aadan iyo cali naasir zakariye dadka kale ee warqadda ku jira waxaa ka mid ahaa cabdi aadan kuulow iyo yunis aadan kuulow faadumo macalin isaaq eedu muslimo salaad iyo hooyo bashaare cali sheekh iyo hooyo maryam sheekh cabdi dhammaan reer isaaq dhurre oo kala jooga dalka iyo dibadda waxay tahniyad aroos ay u dirayaan arooska iyo aroosada oo kale ah luul aadan cali iyo xasan isaaq dhurre oo arooskooda uu ka dhacay magaalada baydhabo jannaay gaar ahaan xaafadda towfiiq ducada iyo heestaba v o e da ayaan u wakiilana ayaa laleeyahay caasha ducada iyo heestaba ma kusiiha
ducada iyo heesta labadaba nuuro adaan suu kaa daraya waxaan leenahay isku waara oo ubad khayr qaba allah idin siiyo bashbash iyo barwaaqana ku noolaada dhinaca heestana waxaan idin soo qabanay heesta sayruuq iyo fanaanada codka macaan maryan sheekh nuur maryan ruun waa tahay intiiba adaa isku raaciyey annagana dhegahan ku amaahinaynaa oo ku dhegaysanaynaa tahay dhegaysi wacan ayaan leenahay
maxaa sanadahan jacayl suntiisi igu fido intuu sibiqigu dhexgalay nuuxusada rigayga degay malihid sohodin gaara iyo saxayda meel loo qaata oo silsilad xidhan baad tahee xilliga hayseejinine salaamaad baan ku yidhi xilliga hayseejinine salaamaad baan ku yidhi malihid sohodin gaara iyo saxayda meel loo qaata oo silsilad xidhan baad tahee xilliga hayseejinine salaamaad baan ku yidhi xilliga hayseejinine salaamaad baan ku yidhi maxaa sanadahan jacayl hurdadayga salaaliyo saqdii dhexe miyuu imiray maxan soofaanriyada maxaa sanadahan jacayl hurdadayga salaaliyo saqdii dhexe miyuu imiray maxan soofaanriyada waxaan samadiyo hawada cayntuu sawd iiga baxay ah sidii sayruu u kacay maxan samadiyo hawada cayntuu sawd iiga baxay ah sidii sidii sayruu u kacay sal iyo baar caashaqow malihid sohodin gaara iyo sahayda meel loo qaata oo silsilad xidhan baad tahee xilliga hayseejinine salaamaad baan ku yidhi xilliga hayseejinine salaamaad baan ku yidhi asal iyo baar caashaqo malihid sohodin gaara iyo sahayda meel loo qaata oo silsilad xidhan baad tahee xilliga hayseejinine salaamaad baan ku yidhi xilliga hayseejinine salaamaad baan ku yidhi waa tahay maryan sheekh maryan ruun iyo heesta sayruuq ayaan intaas ku dhaafaynaa mar kale dhambaalada dhegaystayaasha ay soo dirsadeen ayaan gudagalaynaa nuuro horta ma dhinacaaga mise waa dhinacayga dhambaalkan soo socda dhambaalka xaggaada ayuu markaan jiraa caasha waa tahay waxaa lagu soo bilaabay magacaygu waa maxamed yaasiin ibraahim oo jooga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay baa layidhi waa tahay maanta waxaan jeclahay buu yidhi inaan halkan hambaliyada dhalasho ee farxadda leh aan uga dira buu yidhi hooyo raxiimo cali aamin iyo saygeeda adeer yaasiin cabdiqaasim oo toddobayo labaatankii bishii sideedaad aanu soo dhaafnay ee sanadka laba kun iyo labaatanka ay gabarh ugu dhalatay deegaanka qaahira baa layidhi ee gobolka baay marka waa qaahira waa xaafad baan u qaatay oo gobolka baay ka tirsan sidoo kale hambalyada waxaa diraya baa layidhi siciid yaasiin cabdiqaasim mujaaladiin yaasiin cabdiqaasin iyo haaruun yaasiin cabdiqaasim iyo junayda yaasiin cabdiqaasim iyo hindiye yaasiin cabdiqaasim axmed yaasiin cabdiqaasim iyo raxme yaasiin cabdi qaasim iyo cadeey yaasiin cabdiqaasim iyo baa la yidhi bayaadir cabdirasaaq cabdulqaadir iyo dhammaan reer yaasiin cabdi qaasim waxay jecel yihiin inay hambalyadan u diraan baa la yidhi aaba yaasiin cabdi qaasim iyo hooyo raxiima cali aamin oo ay gabar igu dhalatay magaalada baydhabo janna gaar ahaan xaafadda baa la yidhi qaahira waxay leeyihiin allaha ka dhigo midii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda annagun waxaan leenahay aamiin dhambaalkan waxaa lagu bilaabay dhammaan bahda v o a soomaali waan idin salaadnay saaxiibayaal annagana waan idinka qaadnay waxaa diraya dadka kale ah adeer cali macalin cabdi iyo adeer saciid macalin cabdi adeer uweys macalin cabdi iyo eeda caasho macalin cabdi eeda sacdiye macalin cabdi cabdiweli macalin hureyre iyo cabdiraxmaan macalin hureyre iyo mucaad macalin hureyre ismaaciil macalin hureyre iyo shariifo macalin hureyre jaweyriye macalin hureyre sawdo macalin hureyre iyo dhammaan reer xuseen muuke oo kala jooga daafaha dunida waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh hawada u marinayaan nuuriye macalin cabdi xuseen iyo aamine xoosh cabdille oo uu wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hodan soddonkii bishii agost aanu kasoo gudubnay wiilkaasoo loo bixiyey ayuub ayuub waxaan leenahay ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalkan markaan aan soo qabtay dadka daray waxaa ugu horeeya aabe xasan muxyidiin dadka kale ay kula jireen waxaa ka mid ah hooye xaliimo toxob maxamuud iyo ibraahim xasan muxyidiin iyo abuukar xasan muxyidiin axmed xasan muxyidiin iyo ismaaciil xasan muxyidiin iyo maxamed xasan muxyidiin iyo deeqa xasan muxyidiin iyo raxmo xasan muxyidiin iyo layla xasan muxyidiin baa la yidhi waxaa kaloo dadka tahniyada diraya ka mid ah ay xaliimo cali maxamed iyo dhammaan reer xasan nuur gacal dhammaan dadkani waxa ay hambaliyo aroosoo farxad leh hawada u marinayaan iftiin maxamuud maxamed iyo cabdulaahi xasan muxyidiin oo ku aqalgalay magaalada jowhar oo lagu soo galo nuuro jowhar haddaan maqlaba adiga hor yimaada oo geedihii geedihii booska iyo qudaarta iska hoos fadhiyo isaga leyrsanaya alla qurux badana yaa salaam xasuus dheera gelisa caasha halkaas noogaga sam haddii kale aad ay u qurux badan taasoo ma marka barqa la joogo beeraha la dhex joogo ay cawskii iyo iyo iyo dhirta isku garaacayso waa nicmo maaragtay ah waxaan ku fasiri lahaa magaalo nicmo uu alla ku manaystay waana sida aad sheegtay magaalo cagaaran oo webi dhex mara oo qurux badan dadka degan ay yihiin dad nabadeed oo beeraley ah waa janno adduun sooma janno adduun aan kugu daro waxaan xasuustaa waagii la qaxayay sagaashamaadkii ha
maraan tagnay degmada jannaale haye dadka reer janaal waxay nagu soo dhaweeyeen hadal aan ilaa iyo hadda xusuusto mar walba aan beer maqlo igu soo dhacdo haye waxay leeyihiin jannaale kusoo dhawaada janno adduun kusoo dhawaada marka runta laga hadlana janno adduunay ahayd adoo geedihii hoos fadhiya wiil yaraa intuu ordo uu geed dheer ilaa cirifka ugu sarreeya intuu tagu qumbe kaaga soo gooyo kuu keenaya ilbiriqsi wax oo dhan markaas inta afka laga jaro aad iska cabaysaa marka jannadii ay sheegeen iyadoo toosna waana tuseen marka maasha allah reer jowharkana maahmaaha gaar ah leeyihiin oo ah adduunyo jowharka joog aakhirana janno waxaan filayaa taasna inay kusoo gaartay
marka jannaad ku jirtay sooma marka waayadaad jowhar joogtay jannaan ku jiray aad iyo aad waa magaaladii aan ku dhashay ee aan ku barbaaray maaragtay qof kastana dabcan caasha halkuu ku barbaaray waa aad ayuu uga duwantaha una jecel yahay magaalooyinka absolut nuuro waa kugu raacsanah waa janna qudhayda jowhar ima dhumanayso waa tegay iyadoo aad u qurux badan oo beeraha sidaas ay maaragtay dhirta isku garaacayso aad u qurux badan maasha allah waa tahay waxa ay ku aqalgaleen dhambaalkiiba waan ka gudubnay xusuusaana la tagteen maxamed waa iftiin maxamuud maxamed iyo cabdulaahi xasan muxyidiin oo ku aqalgalay magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe ducada waa xaggii nabaali nuur oo adigaa u duceynaya ahlu beytka baaba joogay waxaan leenahay isku waara oo ubad kheyr qaba allah idin siiyo waa tahay caasha kaalimihii heesaha haddii aan jalleecno heesta labaad horta inta aanan u gudagelin heesta labaad aan ku xusuusiye waxaan filayaa inaad hore u maqashay jacayl dhiig ma lagu qoray macdaba kada iyo maaragtay jacayl dhiig ma lagu qoray weli dhuux ma loo shubay dhabanada cad laga jaray ya salaam marka fanaankii da-da yaraa ee maaragtay cajiibka ah maxamed biki ayaa isna waxa uu leeyahay jacaylka ma kuu dhiga dhiigayga ma kugu habaa dhaayadiisa ma kuu lisaa halbowlaha ma soo dhuraa dareenka ma dheehiyaa oo xinjiro ma u dhaamiya bal ka waran ereyadaas oo abwaanka heestan sameeyey iyo hadraawd meelo iska shabahan maystira
aad iyo aad waa hees la yaab leh halkudhageeduna uu yahay nolosha maysu dhaaranaa waxaan leenahay dhegaystayaasha bal nala dhegaysta
halbowlaa ma soo dhuraa dareenka ma dheefiyaa xijira muu dhaamiyaa
xawaa dhaydiisa ma kuulisa halbowlaa ma soo dhuraa dareenka ma dheefiya jira mawdhaamiya
waa tahay heestaasi macaan fanaanka maxamed bike waxaan filayaa inaad ka wada hesheen warqadihii aad inoo soo dirteen haddii aan dib ugu laabanno waxaa gacanteeda ku jirta dhambaal ay inoo soo direen dadka kale ah hooyo xalaawi cilmi nuur jaamac iyo faadumo cilmi nuur jaamac nuuro cilmi nuur jaamac iyo arwaax xaashi xiirey samatar waxaa kaloo ku jira dadka diraya galad xaashi xiirey samatar iyo mahdi axmed deeqa shariifa luul
dahabo xaashi xiiray iyo farxiye cali kaar iyo caruurteeda waa farxiye cali karaar iga raalli ahaada waxaa kaloo ku jira cabdiraxmaan dicde iyo cabdixaafid arwaax xaashi iyo cabdulaahi shoorey cabdulaahi cali axmed iyo cabdulaahi abuukar qooje kowsar maxamed cabdulaahi iyo dad kale oo aad iyo aad u fara badan warqadda aad ayay u dheer tahay dhammaan dadkaas waxa ay hambalyo farxad leh ay u dirayaan lamaanaha aanan kala dhicin galad xaashi xiire samatar iyo xabiibo cabdulqaadir maxamuud oo ay gabri ugu dhalatay magaalada gudaceel ee gobolka galgaduud waxaana gabadhaas loo bixiyey ifraax ifraax waxaanu leenahay ha noqoto tii dadkeeda iyo dad dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin anigana aamiinagaan raacinayaa dhambaalkana asalaamu calaykum ayaa lagu soo bilaabay marka hore waxaan salaamaynaa baa layidhi dhammaan bahda v o a gaar ahaan baa layidhi daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha caashicuud iyo daandure baa layidhi waa tahay waan idinka gudoonay daandure anaa u qaaday nuuro fadhiin anaa u qaadayo intaban aan isku daray marka xiga baa layidhi halkan waxaan hambalyo kaliya laaba waxaa hambalyo kaliya laaba ka diraya baa layidhi annagoo kale ah aabe sheekh cabdiraxmaan sheekh cabdi xasan xuseen sheekh maxamuud sayid warsame hooyo ladan sheekh maxamuud iyo axmed sheekh cabdiraxmaan sheekh cabdi iyo sheekh yuusuf sheekh cabdiraxmaan sheekh cali iyo sidoo kale daahira sheekh cabdiraxmaan sheekh cabdi iyo nasro sheekh cabdiraxmaan sheekh cabdi iyo sahre sheekh cabdiraxmaan sheekh cabdi iyo maxamuud sheekh cabdiraxmaan sheekh cabdi iyo sheekh xaafid maxamed sheekh cabdi iyo qadar sheekh aadan sheekh cabdi iyo sheekh maxamed nuur sheekh cabdi xasan iyo dhambaalka uu dheeryahay waxaa kaloo ku jira sheekh cabddhammaan waa mashaayiqa sheekh cabdulqaadir sheekh maxamuud sayid warsame iyo xafso sheekh maxamuud sayid warsame iyo dhammaan reer xasan xuseen iyo reer sayid warsame iyo cabdulaahi dubbad sharmaarke waxa uu ku magac dheeryahay alcadaala iyo weriye cumar cali xarbi iyo aadan cabdulaahi khaliif waxauu ku magac dheeryahay habi khaliif iyo siyaad shiraar biixi waxau ku magac dheeryahay shiraar carabey iyo cismaan cabdi cali waxau ku magac dheeryahay gome iyo wacan xasan xaaji good iyo injineer ibraahim qoor dheere iyo nimco xasan xaaji good waxaa kaloo dhambaalka ku jira waa labadii qof ee ugu dambeysaan akrinaya waa siciid xasan faley iyo xasan cabdi aadan oo xasan mataan ku magac dheer dhammaan asxaabtaasi faraha badan len soo sheegay waxaa iyagoo isku duuban oo kalena jooga dalka gudihiisa iyo dibadiisa ay hambaliyo kal iyo laaba hawada u marinayaan aabe faysal sheekh cabdiraxmaan oo ku magac dheer faysal jakatore waa jakatore ditore maaha waa faysal jakatore iyo hooye sucaad sheekh maxamuud siciid warsame oo wiil ku dhashay gobolka gado gaar ahaan degmada baled xaawo waxaana yidhaahdeen isbetelka khaliil ayuu ku dhashay taariikhda markay ahayd koob iyo soddonkii bishaanu soo dhaafnay ee sideedaad ee sanadka laba kun iyo labaatanka wiilkaas waxaa loo baxshay baa layidhi axmed nuur faysal sheekh cabdiraxmaan waxaana dhammaantay leenaha bay yidhahdeen axmed nuur soo barbaaro noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa iyo waalidkiiba anfaca oo baarina u noqda annaguna waxaan leenahay aamiin aamiin ayaan anala u raaciyey waxaa noo baaqay dadka kale ah jamiile cabdi faarax iyo hinda cabdi faarax caashe cabdi faarax xamdi cabdi faarax iyo xaawo maxamed raage xaawo maxamed ciise dacar iyo cabaas cabdi faarax yuusuf cabdi faarax iyo ciid cabdi faarax maxamed cabdi faarax iyo faysal faarax barre cadnaan maxamed xasan iyo axmed maxamed xasan maxamed maxamed xasan mushtaaq maxamed xasan iyo najax maxamed xasan dhammaan dadkaas oo jooga gudaha dalka soomaaliya waxay halkan hambaliyo dhalasho oo farxad leh ay uga dirayaan aabe cabdirasaaq axmed faarax dalmar iyo hooyo ditorise ifraax maxamed xasan ismaaciil oo uu wiil ugu dhashay caasimada dalka kenya ee nairobi maalintii axadda taariikhduna ay ku beegnayd lix iyo tobankii agoost waxaana ay leeyihiin allaha ka dhigo ubadkaasi kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waa tahay dhinacii heesaha bal aan kaga nasanno maadaama warqado dheedheer aan akhrinay heesta saddexaadna caasha hoostaada ayay taalla waa tahay heesta saddexaad mar haddaad iisoo riixday nuuro mid laga leexleexda maaha leebkii jacaylka goorma kugu dambeysay libaaxa nukulanaan ladana oo ku moodo lilaahi usala lilaahi baan u salaama leedahay libaaxii bay habsiisa iyadoon sugayn allah waxbaa ka dhacay waxaasaa kaa jacayla waa sidaan hore u sheegnay heesaha maanta waa heese jacayl mogta waa tii aan hore u dhahnay aad iyo aad weliba heesta qaybo qayb ay kuu dhibaysaa laakiin qaybta ay heestaba maaragta aniga iga soo jiidatay libaaxaas habka la siiyo waxaa kasii xag jira qaybta ay leedahay sidii laylo iyo qays laxoodkaan la galay waa midaan weligiisba dhammaanayn yaa salaam yaa salaam yaa salaam waa hees cajiib ah inta aananba dhegeysan caashaay heesta adaaba noo dhameeyo codkaadaan kuwada maashaalnaya
waa tahay maryam mursal ayaa sidii loogu talagalay oo dadka o dhan dhaqaajinaysa u qaadaysa dhegaysa wacan ayaanu leenahay
leebkii jacaylka iyo maryan mursal ciise waxaan filaya dhegeystayaal fara badan oo barnaamijkan dhegeysana nuura oo weliba qaarkood aan ogahay halka ay joogaan inay si weyn maanta uga helayaan waa tahay dhambaaladii haddaan mar kale jalleecno dhambaalkan dhinacayga yaala waxaa ciwaan looga soo dhigay hambalyo meher dadka dirayana waxaa u horeeya doctor daahir jaamac muuse daljir ayuu ku magac dheeryahay mahad axmed shire maxamed maxamuud indhabuur buu ku magac dheeryahay iyo cabdikariim maxamuud xayd xirsi wuxuu ku magac dheeryahay guji iyo cayaaryahan baa la yidhi maxamed jufooc cayaaryahan abakar jufooc cabdiqani maxamed yuusuf idea baa la yidhi buu ku magac dheeryahay iyo mawliid sidoo kale waxaa ku jira walaalaha ku jira mid waa mawliid mid waa xaliimo waxaa kaloo ku jira maxamed sidoo kale walaalaha ku jira mid waa mawliid midna waa xamaado iyo maxamed biciir iyo samatar xasan muuse iyo cabdirasaaq xaashi muuse iyo axmed naasir cabdi cabdulaahi wuxuu ku magac dheeryahay dicin iyo xamse cabdi cabdulaahi iyo cabdiraxmaan faysal ismaaciil dhego ku magac dheer iyo macalin mawliid cumar madar iyo khaalid cumar madar iyo macalin cabdiraxiim iyo dhammaan baa la yidhi dhallinyarada iyo aqoon-yahanada xaafadda jigjiga yar ee magaalada hargeysa waxay hambaliyo iyo bogaadin u dirayaan saaxiibkood baa la yidhi waa ke waa maxamed axmed shire oo ducaale lagu naanayso iyo marwadiisa muna carab suleymaan oo sideedii bishii sideedaad aanu soo dhaafnay ee sanadkan laba kun iyo labaatanka meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa fiiro gaara baa la yidhi ducada waa xaggiina waa tahay meherkan ka dhacay magaalada hargeysa ee dhex maray maxamed axmed shire ducaale iyo muna carab suleymaan maxaa ku duceynaysaa nuuro waxaan leenahay arooskana soo dedejiya isku waara oo ubadda kheyr qaba ilaahay ha idinku arsaaqo aamiin dhambaalka aan annaha iyo caasho waxa uu naga soo gaaray waxaa marka hore lagu bilaabay cabdiraxmaan axmed nuur giindhe oo ku nool magaalada melbourne ee dalka australia waa magaaladii uu joogay waryaheena ibraahim cumar baafo ayaa waxa uu leeyahay waxaa waan idin salaamay asxaabta waan ka qaadnay caasha anagoo isku duuban waxa uu leeyahay waxaan diraynaa dhambaal aroos dadka dirayana waxaa ka mid ah cabdiraxiin axmed nuur giindhe iyo arwaax xaashi samatar liibaan maxamed shirwac sidiiq aadan xidig iyo shaafici shaaciye ciid xasan xuseen xasan nimcaan jaamac maxamed iyo sacad maxamed daahir cabdulaahi oogle iyo qadar good gardaase hani soomaaliya iyo falastiin khaliif yuusuf caasho ayaa le cartan iyo xamde maxamed faarax aamine ifraax cabdi iyo xayaad ismaan xuseen iyo deeqaladan dhammaan dadkan oo kala jooga dunida dacladeeda waxa ay dhambaal aroos oo farxad leh ay u dirayaan cabdinaasir sheekh maxamed ciire iyo marwadiisa xaliimo cali xaasho oo ku aqalgalay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ducadan waa xaggiina ayay yidhaahdeen waxaan leenahay noqda kuwa isku waar oo ubad kheer qaba kala hela aamiin anigana aamiinigaan raacinaya dhambaalka ugu dambeeya toddobaadkanna waa tahaniyad aroos dadka dirayana waxay kaliyihiin ruqiyo xasan imaan iyo faadimo xasan ismaaciil iyo firdowse xasan ismaaciil iyo qaasim ismaaciil waa qaasim cismaan iyo maxamed cismaan iyo sheekh axmed cismaan iyo sheekh maxamed cismaan iyo maxamed jeelle xiish iyo xaaskiisa faadimo saalax iyo amaal maxamed jeelle xiish iyo abaayo nuurto cabdi iyo abaayo hibo derow iyo abaayo fadxi maxamed iyo abaayo nimco maxamed iyo abaayo xabiibo macalin ibraahim baa la yidhi bowa soo booda waa bowa cabdi bashiir maxamed bowa kalaa ku jira waa axmed iidow waa axmed iidaro baa la yidhi iyo hooyo dahbo xuseen cabdi iyo hooyo iyo hooyo baaba gacal baa la yidhi iyo salmo maxamed cabdulaahi dhammaan dadkani oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay hambalyo aroos hawada u marinayaan arooskii aroosada baa la yidhi ismaaciil cismaan samaan iyo nadiife maxamed dhiciis oo arooskoodu ka dhacay xerada qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaana dhagaxley ducada waa v o baa la yidhi waxaan ugu duceynaynaa in ilaahay uu ka dhigo arooskaasi midkii loo aayo ubad kheyr qabana lagu kala helo waa tahay aamiin ayaan ana raaciyey gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay mar haddii aad akhrisay warqadii ugu dambeysay waxa la sugaaba waa heestii ugu dambeysay ee aan barnaamijka kusoo khatimi lahayn caasha bal maxaan soo qabanaa oo aan dhegeystayaasha uga tagnaa maanta nuurow maxaan soo qaban haddaad tiraada heesaha waa fara badan yihiin fanaaniinta kalama dhacaan heesihii hore kuwii dhexe kuwii dambe waxaan jeclaan lahaa inaad soo qabatid qaaraa ka hela heesihii hore dad baa ka hela heesihii dhexe dad baa ka hela heesihii dambe dadaa ka hela heesihii maalmahan lasoo sameeyey marka bal waxaad soo qabataa mid ka mid a heesihii la sameeyey sideetamaadkii iyo sideetamaadkii heesihii kasii horreeyay toddobaatamaadkii iyo bal dhinacaas u yara gacan togaale waayahay waayahay waayahay caasha waa sida aad sheegtay heesta aan hadda hayno waa mid ka mid ah heesihii hore ee berisamaadkii waxaana ku luuqaynaya allah u naxariistay fanaankii weynaa xasan diiriye faarax iyo heestiisii godob iyada ayaanan dhegeystayaasha uga tegi doonaa toddobaadka intaan mar kale barnaamijkan iyo kuwo lamida baan dhegeystayaasha ku kulmayno waxaan dhegeystayaasha leenahay ismaqal dambe oo xiise leh nabad ku waara isu soo noqod wanaagsan iyo ammaano allah
gashi laysku leeyahay alaaguraasha wey abalkaad gelaysa kakaaleed gudaysa kala gooni weeyo ma gudboona laba gabadh yahay
idaacaddeenii galabnimo oo ay idinla soo codsiinayeen ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan dhegaystayaal waa naga intaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo
oo iga go gantaalaha garkaayo garkaayo wadnaa sudhan ged baanu heesayaa ged baanu yeedhayaa hal ila gudoomiyo miyaanka gaabs